أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga al-andalus howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee dalka kenya wasiirkii hore ee amniga kooxda riddada ayaa qiray inay burbureen maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka elitereya kadib markii ay ku xasuuqmeen weerarada mujaahidiinta siddeed sano kadib shacabka dalka kenya ayaa ku soo baraarugay nolosha wiilashooda ku jira gacanta mujaahidiinta kuwaas oo lagu qabtay weerarkii calcadde wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa goofa gaara ah ku gubtay mamnuucaad kala duwan kuwaas oo laga soo kala aruuriyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas mid ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa ku eeday in xasan sheikh lacago fara badan uu ku bixiyo safarada uu ku tegayo dalka dibaddiisa wilaayada islaamiga ee bahay ayaa kulan uu barbar socday dowlad diini ah oo soo gebagabaysay nuqabada wilaayadaas wafdi uu hogaaminayo madaxa maamulka riddada somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa u baxay imaaraadka carabta intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa iminkana kusoo dhowaada warkii oo faah-faahsan waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiyo labaatanka rajab kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee dalka kenya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan dhiigbaxa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maalmaha noqday sida webi karaarka jabsaday oo kale kadib markii ciidamada towxiidku ay sare u qaadeen howlgallada kala duwan ee cadowga ay ku dhiigbixinayaan waxaa hoos u dhacay hamigii murtadiinta ee ahaa inay qabsadaan wilaayaadka islaamiga waxaa burburay kibirkii iyo isqaadqaadkii madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad gurguurte waxaa meesha ka baxay booloxooftadii saraakiisha riddada ee isku habarwacday sidaba lagu yaqaana gaalada iyo murtadiinta ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan guutada qaraxyada wilaayada shabeellaha hoose ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiinah oo ku sugnaa gudaha degmada qoryooley waxaana jira khasaare murtadiinta soo gaaray inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi lagu dhaawacay laba askari oo murtadiinna isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qaraxa la beegsadeen maleeshiyaad murtadiinna gaar ahaan kuwa loogu yeera baangaraafta riddada oo ka baxay saldhigga belidoogle wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyaadka ay doonayeen inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan tuulooyinka u dhexeeya wallaweyn iyo afgooye ee shabeellaha hoose wararkan qaraxa ah waxa uu haleelay gaare ay wateen maleeshiyaadka riddada waxaana lasoo warinayaa inay waxyeello gaartay ciidamada mujaahidiinta ayaa mar weliba qaraxyo iyo kamaa'ino la beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta baangaraafta marka ay doonayeen inay waxyeello gaarsiiyaan dadka muslimiinta ah taasoo muujinaysa in mujaahidiinta ay u taagan yihiin difaaca badbaadinta diinta sharafta iyo hantida ummadda muslimiinta ee lagu soo duulay dhanka xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiinah oo ka baxay deegaanka kamboni ee dhaca xadbeenaadka waxaa murtadiinta kamiinkaasi lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan waxaana la xaqiijiyey dhaawaca saddex askari oo murtadiina isla xadbeenaadka ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee oodow oo ah xero ku taalla xadbeenaadka waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waa qayb ka mid ah howlgallada kala duwan ee mujaahidiintu ay ku bartilmaameysanayaan cadowga horarka ay ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka qarax maalmo ka hor ka dhacay degmada beled xaawo waxaa ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah oo lagu kala magacaabi jiray cabdicasiis sheegow guhaad madaxeey iyo cabdifataax nuur mataan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee maamulka riddada ee degmada beled xaawo tirada murtadiinta ku dhaawacantay qaraxaasina waa toddoba askari oo ay ku jiraan xildhibaan hore guddoomiye ku-xigeenka labaad oo isna lagu magacaabo cabdulaahi cabdi aadan iyo hanti dhowraha murtadiinta degmada beled xaawo ee gobolka gedo mahadsanid xasaan wasiirkii hore ee kooxda riddada ayaa qiray in ay burbureen maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritreya kadib markii ay ku xasuuqmeen weerarada mujaahidiinta yaasir maxamed ayaa warbixinta warkaan inoo haya murtad xasan xundubey oo ahaa wasiirkii hore ee amniga kooxda riddada ayaa waraysi uu bixiyey kaga hadlay fashilka siyaasadeed iyo midka amni ee madaxa kooxda riddada soomaaliya wasiirkii hore ee amniga riddada murtad xundubey ayaa soo hadalqaaday fashilka ku habsaday duulaanka ashadala dirarka ah ee saliibiyiinta iyo maleeshiyaadka murtadiintu kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga wuxuu sheegay in colkaasi ashadala dirarka ah ee jabay uu ahaa mid lagu degdegay oo si qar iska tuurnimo ah ay kusoo gashay kooxda riddada jabkii iyo halaagii ka dhacayna ay taariikhdu diiwaangelisay arrinta ku saabsan ciidamada ciidamadana dee wixii ka dhacay ciidamada wixii ka dhacay ee ugu dambeysay hadda tii jubbaland waana u imaan doona saa sheegtay iyo bilowgii hore oo si kala daada ayaa lagu galay dagaal aan aada loo qorshayn oo ku bilowday qaab isdaatraacis camala lagu galay qorshe iyo siyaasad iyo caqiido iyo dhaqaale loogu talagalo waqti qaatay ma ahayn tiina kuma dhammaan hadda siday ku dhammaantay si annagana farxad gelinaysa ma ahayn kala daadka ciidanka galay waana danqinaysaa sida waxu dhaceen murtad xasan xundubey ayaa dhanka kale ka warbixiyey burburka ku yimid maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu soo tababaray eritreya wuxuu tilmaamay in maleeshiyaadkaasi ay dalka soo galeen xilli ay shaki ka qabeen hoggaanka ugu sarreeya ee murtadiinta dagaal adagna uu socday qaar ayuu sheegay in ay firxadeen inta aysan goobaha dagaalka gaarin halka kuwa qaarna uu tilmaamay inay ku burbureen furimaha dagaalka inkastoo xogta annaga naga soo gaaraysa oo ciidamadaasi iyagoo shakiga qabay waddanka yimaadeen wax badan oo kamida habdhaqankii kama helin madaxdoodii qaar kamidoo badan kuma kalsoonayn waxaan ka warqabnaa inay kala yaaceen kuwii xataa aaday oo maamul goboleeda aaday ama jubbaland ama koonfur galbeed ama meeshay doonaan ama maxaa la dhahaa puntland kuwa aan systemka aan ku dhex jirin oo meelay aadeen aan la ogeyn cabsi badan ay leedahay marka ciidankaasi markaan ka wareystay anuu dad aqoon u leh ciidanka ah oo xog iga siiyeen waxa waaye waxyaabaha qaar xataa inaan sheego waa ka xishoonaa oo ciidankaas la iga sheegay runtii waayo dadkaas ma rabo inaan aad waxaan u niijibiyo ma rabo labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ka dhacay weeraro cagmarin ah oo si ba-an loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta siddeed sano kadib shacabka dalka kenya ayaa ku soo baraarugay nolosha wiilashooda ku jira gacanta mujaahidiinta kuwaas oo lagu qabtay weerarkii alcadde faahfaahinta warkan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba saddexii tobanka bishan januari labada kun shan iyo labaatanka alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii daysay fariin ka socotay laba maxbuus oo ka tirsan ciidanka kenya kuwaasoo lagu qabtay dagaalkii alcadde ee dhacay sannadkii labada kun lix iyo tobankii fariintan ayaa si gaar ah waxay uga socotay garrison unioni wiski iyo cabdulaahi ciise ibraahim oo la hadlay qoysaskooda iyo dowladdooda My name is Gershom Wanyunyi Wasike. I'm 58 years age, from tribe of Luya, from Transoya County.
Magacaygu waa Jerison Wanyoni Wasike. Waxaan jiraa konton iyo siddeed sano. Waxaan ka soo jeedaa qabiilka Luya. Waxaan ku dhashay galbeedka Kenya. waxaan ahay askari ka tirsan ciidanka difaaca kenya ee k d f oo ka howlgala qaybta lixdan iyo lixaad ee ciidanka madaafiicda darajadaydu waa sarreeyo guuto naitwa abdulahi ciisa ibrahim kutoka kenya nimesaliwa katika kaunti ya wajia 1963 magacaygu waa cabdulaahi ciise ibraahim waxaan ka soo jeedaa kenya waxaan ku dhashay gobolka wajeer sannadkii kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii in ka badan siddeed sano waxaan ahay maxbuus dagaal oo gacanta al-shabaab ku jira tani ayaa siddeed sano kadib shacabka kenyaatiga ah dib u xusuusisay xasuuqii alcadde iyo malafaadka maxaabiistii lagu qabtay weerarkaasi oo aysan xukuumadda nairobi meel ku sheegin warbaahinta ugu afka dheer dalkaasi ayaa warbixinno joogto ah ka qorayey fariinta ka timid maxaabiistani iyagoo sidoo kale soo waraystay qoysaska maxaabiista fariinta soo diray warbixinta uu daabacay wargeyska the kenyan times ayaa diiradda lagu saaray jawaab celinada ka dhashay muuqaaladaa si ay baayeen mujaahidiinta waxa uuna soo waraystay ehelada askarta kenyaanka ah ee fariinta soo diray wuxuu sidoo kale wargeysku sheegay in taliska ciidanka kenya ee kdfta uu ka jawaabay fariinta ka timid maxaabiistani kadib baaq uga yimid eheladooda waxa uunu leeyahay ciidanka kenya ayaa ka jawaabay fariin ka timid maxaabiis ka tirsan ciidankooda oo ay al-shabaab ku qabteen gudaha soomaaliya baaqan ayaa soo baxay kadib markii muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada uu ka soo muuqday cabdulaahi ciise ibraahim oo sheegaya in la qabtay isaga iyo askar kenyaan ah oo aan tiradooda la shaacin intii uu socday weerarkii khasaaraha badan dheliyey ee al-shabaab ay ku qaadeen xerada ciidanka k d f ay ku leeyihiin ceelcadde ee soomaaliya shan iyo tobankii janaayo sannadkii labada kun lix iyo tobankii intaas kadib qoyska maxbuus cabdulaahi ciise ibraahim oo la hadlay wargeyska the kenyan times ayaa sheegay in muuqaalkan uu rajo ku beeray inta uusan soo bixin ay rumaysnaayeen in uu dhintay wiilkooda sidaana ay u xaqiijiyeen taliska ciidanka kenya ee k d f fidiyogu ayaa tan iyo markaa dib u soo celiyey rajada qoyska ibraahim kuwaasoo rajo beelay oo xitaa aas u sameeyey afar sano ka hor khadra cabdulaahi ciise oo ah gabadhiisa ayaa si joogta ah u daawata muuqaalka tan iyo markii la faafiyey habeenkii arbacada qoys ahaan niyad jab ayaa nugu dhacay mana garanayno meel aan aadi karno siddeeddii sanne ee lasoo dhaafay rajo ayaa naga luntay waxaana u noolayn sidii agoon waxaan si dhaba uga baryayaa kenyaanka iyo madaxweynaha inay naga caawiyaan sidii aan aabbahay guriga u keeni lahaa ayay tiri khadre cabdulaahi ciise warbixinta wargeyska oo sii socota ayaa lagu yidhi khadra oo hadalkeeda sii wadata ayaa daaha ka qaaday in muddo bil laga joogo uu soo wacay taleefon layaab leh oo ka yimid soomaaliya kaasoo qof kala hadlayay isku sheegay inuu yahay aabbaheed inta ay naxday ayay bilowday inay su'aalo weydiiso iyadoo weydiinaysa tafaasiil qoys oo gaar ah dhammaantoodna si sax ayuu uga jawaabay waxaan ku yidhi ma weydiin kartaa nimanka inay noo soo diri karaan sawirkiisa ama muuqaal si aan u bilowno safar aan ku caawinayno isaga waxauu yidhi way idiin soo gaari doonaan oo waxaa la yaab leh bishii aannu wada hadalnay kadib waxaan u helnay muuqaalkii fiidiyowga faafintiisa kadib waxaa caddaatay inuu weli nool yahay asxaabtiisa deriskiisa iyo qaraabadooda ayaana soo buux dhaafiyey guriga qoyska qoyska ayaana sheegay in sannado badan oo ay rajo ku noolaayeen kadib ay quusteen diseembar labada kun iyo labaatankii kadib markii ay ka heleen shahaadada dhimashada ciidanka kenya marka laga soo tago cabdulaahi muuqaalka askariga kenyaanka ah oo lagu magacaabo garrison wanyoni wiski oo ka soo jeeda degmada tranis nezoya ayaa sidoo kale la faafiyey ayaa lagu yidhi warbixinta wargeyska kadib baaqyada iyo codsiyada kaga imaanayay shacabka kenyaanka ah taliska ciidanka kenya ee k d f ayaa ku qasbanaaday inuu ka jawaabo muuqaaladana ay faafisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu soo bandhigay labada maxbuus bayaan ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta ee ciidanka kenya ayaa lagu yidhi waxaana soo gaaray inay jiraan muuqaalo wareegaya baraha bulshada oo muujinaya waraysiyo lala yeeshay askarta k d f oo la sheegay inay ka warbixinayeen dhibkii ka dhacay xilcadde sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii waxaa socda dadaallo lagu xaqiijinayo xaaladda iyo halka ay ku sugan yihiin askarta oo aan la ogayn xiriir joogto ah ayaa lala yeeshay qoysaska ay dhibaatadu saamaysay ee askarteena si loo siiyo warar iyo taageero joogto ah markii loo baahdo ayaa lagu yidhi dowladda silbiyadda ah ee kenya ayaa qudheeda u muuqata mid ka amakaagtay muuqaalka maxaabiisteeda oo ay kala kulantay fadeexad iyo wejigabax fideoga ayaana ka dhignaa darbo sirdoon oo ku habsatay xukuumadda nairobi maadaama aysan u kala caddayn askarta looga dilay weerarkii eelcadde iyo kuwa maxaabiis ahaanta looga soo qabtay sida ku cad qiraalada ay bixinayaan eelada maxaabiista k d f ayaa qaar ka mid ah askarta ku jirta xabsiyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u diiwaangelisay inay dhinteen eeladoodana ku wargelisay fariimaha ay soo direen cabdulaahi ciise ibraahim iyo garrison wanyoni wasike ayaana rajo iyo yadidiila geliyey qoysas kale oo kenyaan ah oo aan wiilashooda meel ku sheegin balse dowladdooda dhimasho u diiwaangelisay duulaankii linda inji ee sannadkii labada kun kow iyo tobankii ciidanka kenya ay ku soo galeen soomaaliya ayaa xukuumadda nairobi u horseeday fashil military iyo mitridoon iyadoo saddex iyo toban sanno kadib duulaankaasi aan weli la xaqiijin ahdaaftii been abuurka ahayd ee ugu soo duushay koonfurta soomaaliya marka laga soo tago amni xumada saamaysay shacabkeeda dhaqaale burburka waxay dhanka kale kenya soomaaliya ku weysay boqolaal askar iyo saraakiil kuwaasoo lagu xasmiyey saldhigyo ciidan halka kuwo kalena ay ku hilboobeen weerarada qaraxyada ah ee lala beegsanayo har iyo habeen natiijada duulaankii linda inji ee qaadistiisa marmarsiyada looga dhigay afduubka dumar isbaanish ah ayaa xukuumadda nairobi lugaha u geliyey dagaal aan dhammaad lahayn oo natiijadiisa qaraar laga dareemay dhammaan guryaha shacabka kenyaanka ah mahsanid nuur wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa goofagaaro ah ku gubtay mamnuucaad kala duwan kuwaas oo laga soo kala aruuriyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka casaam carafaad fagaaro weyn oo ku yaala degmada boqa qable ayaa lagu gubay waxyaabo kala duwan oo iskugu jira wax dhacay iyo mamnuucaad kale oo qayb ka bada waxyaabihii lagu mamnuucay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili irshaad waxayna lajno iskugu jirta culimo odayaal iyo dhallinyaro wilaayada u xil saartay wejiga labaad ee xamlada ayaa degmooyinkai deegaanada ka soo arooriyey waxyaabaha kala duwan oo dhibaato ku ahaa bulshada mid ka mid a lajnadii wilaayada u xil saartay tanfiidka xamlada ayaa fagaaraha boqa qable ka warbixi waxyaabahay ka soo arooriyeen degmooyinkai deegaanada wilaayada hiiraan ee fagaaraha boqa qable lagu gubay insha allahu tacaala waxaan ka warbixinaynaa xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee ka socota wilaayada feeskeedii labaad jamaadul awal afar labaatankeedii ayay waxay ka bilaabatay wilaayada guud ahaan wakhaasatan waxaa laga soo bilaabay boqwasar ceeldheer ceel cali minluuq jeelow ilaa dabayoodle oo dhanka jiinka ah boqa qable mukayle ceelwarre buurweyn raso iyo show deegaanada ceelow guud ahaan wilaayada waxaa weeyaan meelaan la gaarin ma lahan moobeelada waaweyn ee shaashadda ummadda fasahaadiyey moobeelada kaamirada leh waxaa laga soo qabtay xamlada qaybteedii labaad saddex boqol sagaashan iyo toddoba moobeel waxyaabaha lala dagaalamo waxaa ka mid ah alaabta aad u jeediin hortiina taallo oo dhacday oo faraha badan oo iskugu jirto wax kasta oo bini'aadanka isticmaalo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka wilaayadda hiiraan iyagoona wilaayadda kaga mahad celiyey juhdiga ay gelinaysa badqabka bulshada wilaayada waxaad arkaysaan oo horteenna yeello oo walaayada muxaafadaadkada kala duwan laga soo aruuriyey waa waxaan cunaynay waxaan cabbaynay waxaan ku libisanaynay waxaan ismaranaynay intaas ayay ka kooba yihiin cudurro aan la aqooni jirin inta annaga cadicimrigeen uu jiro aan jiri jirin ay ka mid tahay karestarool ay ka mid yihiin waxa la yidhaahdo xasaasiyad waxaa la yidhaahdaa gaas sokor dhiigkar waxaad halkaa lagu soo koobi karin waxaa horteenna ka muuqda waa alaab qashin ah oo dhacday dadkuna waa iska isticmaalayaan waxaa ka ganacsanaya dad maaragtay ah ganacsato sheeganaya waxaan leeyahay dadkuwa muslimiinta ah ee wax soo gadanaya ee ganacsiga samaynaya ee bagaashka gadanaya inay u fiirsadaan waxyaabaha ay soo gadanayaan u dirsadaan dad wax qori yaqaana waxna akhrin yaqaana waxaan leeyahay walaalaha ee u dhabar adeygay in ay muslimiinta ka badbaadiyaan waxaan dhacay waxaan maaragtay horteenna galabta soo tobay ilaahay subxaana wa tacaala ajri xasanada ka siiya waxaanu leenahay waa idinku mahad celinaynaa haddii aanu nahay dadka deegaanka waa soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay inay hay-addu shaqadan qabato waajibkii ilaahi subxaana wa tacaala u egmaday ayay qabatay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay ma aragtay ummadda muslimiinta waxaan ugu digaynaa in waxaanoo kale ay iska ilaaliyaan oo ay guryahooda keensan wilaayadda hiiraan ayaa safka hore kaga jirtay hirgelinta xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad iyadoona xamladaas ay si weyn u soo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayadda hiiraan mahadsanid cadaam mid ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa ku eedeeyey xasan shiikh in uu lacago fara badan uu ku bixinayo safarada uu ku tegayo dalka dibaddiisa cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya murtad daahir aamin jeesow oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa sheegay in ku dhowaad boqol kun oo dollar uu xasan sheekh ku seexanayay halkii habeen hoteel uu ka deganaa dalka switzerland oo uu dhowaan booqasho ku tagay wuxuu sheegay murtad daahir aamin jeesow in nasiib darro ay tahay inay dhaqaalo la-aan yihiin maleeshiyaadka riddada xasan garguurtana uu halkii habeen lacag ku dhow boqol kun oo dollar ku jiifto hoteel ku yaala mid ka mid ah dalalka reer yurub safarkii hadda ugu dambeeyay switzerland hoteelada anigoo muddo badana aan yurub waa kala aqaana aan joogay hoteelka isku dagay habeenkii siddeetan iyo kow kun oo dollar
exactly calaa qof calaa qof habeenkii mise inta la socota calaa habeen qof hotel kalaa la dejiyey sida liigu yiri dad la socday ii soo sheegay aniga isaga kii la dejiyaan ka hadlaa kan kalena de ka ma ka liito isaga ruuxiisa hoteelada five starka ayaa la dejiyey war askarigeenna oo annaga ciidanka ammaankeenna sugayo ee maanta meeshaan nabadda aan ku naanaalanayna sabab waa boqol iyo sagaashan dollar u qaataa madaxweyneheenina habeenkii boqol kunaas hotel ku jiifana walaalow qof damiir leh miyaanan arrintaas ka hadlayn meeqaa askari oo mi laba boqol haddii loo siiyo habeenkii lacagtaas meeqaa askari oo- oo- oo- oon leenahay oo ku bixi ku bixi karta ku filaan karta oo ilmahooda diifkii iyo iyo iyo rafaadkii ah iyo bahalkii ay ay haysataa arrintan ayaa imaanaysa xilli dhowaanahan ay isa soo tarayeen dhulboobka uu wado xasan garguurte iyadoona horey mucaaradka ugu eedeeyeen in lacagaha dhulalka la boobay lagu iibiyo ay ku dhacaan qasnadaha xasan garguurte taasoo isaga iyo qoyskiisa ay ku takrifalaan wilaayada islaamiga ee baahi ayaa kulan uu barbar socday dowlad diiniya u soo gebagabaysay nuqabada wilaayadaas xasan cabdiraxmaan abu xasaan mar kale haynu eego wilaayada islaamiga ee baay waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay sarawqaadka dowraadka sharciga ah kuwaas oo qabaa'ilada lagu siinayo dowraad sharci ah oo wax badan ay ka faa'iidaysteen dhowaan munaasabad ka dhacday degmada buulafullaay waxaa lagu soo gebagabeeyey dowro muddo toban maalina u socotay dhammaan nabadoonnada iyo waxgaradka qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada kuwaasoo wilaayada ay ka kala keentay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islamarkaana ka faa'iidaystay dowro sharci ah oo wilaayada ay u soo qabanqaabisay duruusta lagu qaadanayo dowradan waxaa bixinaya culummo kala duwan oo wilaayada ay meelo kala duwan ka keentay mas-uulka ugu sarreeya golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga iyo suldaanka guud ee beesha harin oo iyagana munaasabadda ka hadlay ayaa kelimaad kala duwan oo dardaaran u badan goobta ka jeediyey arintaas halan fikiro lan walbisa odaynama maskaxa odayeed ha ka fikiro hima caaliyana la kooyo gaaladan in wadanka lagu qabado karo laisku dhici karoon iska abuuro intaasa marka yaa ka ta'kiidiya kelmada doowin doo dhammaado ma eh insha allahu tacaala fajazaakum allahu khayr tan oo nabigan salawatullahi wasalaamu calayhi lahaa bahay tihiin man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu bihi dariiqan ila aljanna markay tan lan allankii ontay raadiya cilmiga raadi marka ilaahi subxaana wa tacaala raadintaas us raadihay sababtiye ma ilaahay insi helay infuusaayay tusiyey wadada ontay markan janaada injiid jazaakum allahu khayran qaar ka mid a nabadoonnadii dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a duruusta ay qaateen iyagoona aad ugu faraxsanaa duruustan ay qaateen islamarkaana ka turjumaysay habdhaqanka laga rabo qofka hoggaanka u ah qabaa'il muslim ah ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها؟
وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم آه، كم أصل الدين وقاعدته أمران الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك الله مباري لينتهين كهرايا أو كهرايا أقوام قوم قوم يالا يفتخرون كفانت ما ينو بيها باي آويالشو آبتيدي أو ويالشو كفانت ما ين خير هبلا كدلني الله فولا عندير كدلني لفو كذا يا كدلني لفو ماموس ينوع إذا سلا كدلني يعني الذين آبيال كسو ما طول لذن إنما إن كلمة هم يوم يبا هذا فحم جهنم جهنم بحرليه ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar isagoona waaliga la dardaarmay nabadoonnada dowladda loo soo xiray maylaniinku baahinyaa ani raayada jihaadkan cayniga ah oo ilaahayni caynininka kawaale al-shabaab iyo xarakatu shabaab caynininka kawaal shabaab mani waajibin ilaahayani farad wani jihaad jihaadkaasi una una raayadiis gaan calisha ina una gaan insha allahu tacaala may fadaane dowradan salsalow socotubo ani nagata dowrada madaciifadi mafaahiimta iyo aragtada madaciifadi ani ilaahayni kawaal jazaakum allahu khayran waxaa dowradan ka horreysay dowro kale oo horey wilaayada ay u qabatay dhammaan salaadiinta guud ee qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada kuwaasoo iyagana qaatay dowraad sharci ah waxaa sidoo kale jiray kulamo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada iyo hoggaanka dhaqanka qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada kuwaas oo looga hadlayey sidii la isaga dulqaadi lahaa cadowga horarka ah ee ku sugan qeybo ka mid a wilaayada wafdi uu hogaaminayo madaxa maamulka ridada somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa baxay imaaraadka carabta faahfaahinta warkan nuuro cali warsame abusheyba ayaa inoo haya madaxweynaha maamulka ridada ah ee la baxay somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan ciro ayaa shalay safarkii ugu horreeyey tan iyo intii uu hoggaanka u qabtay maamulkaasi ugu kicitumay dowladda ridada ee isutaga imaaraadka carabta bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka ridada somalilan ayaa lagu sheegay in booqashada wafdigani ay jawaab u tahay martiqaad rasmi ah oo uu maamulkaasi ka helay dowladda ridada ee sutaga imaaraadka carabta warar hoose oo warbaahintu ay heshay ayaa sheegaya in culeysyo cabdiraxmaan cere kaga yimid dhanka dowladda ridada jabuuti iyo dowladda silbiyadda ee etoobiya dartooda uu u tagay imaaraadka carabta maadaama sida la sheegayo ay dalalkaasi u xusumduubi jireen in midba kan kale uu kaga hormaro la kulanka hoggaanka cusub ee somalilan ilwareedo u dhundaloola dhanka madaxtooyada maamulka ridada somalilan ayaa qaybo ka mid ah warbaahinta u xaqiijiyey in diyaarad gaar ah oo imaaraadka u soo diray cabdiraxmaan cero kaasoo hogaaminaya wafdiga shalay ka ambabaxay magaalada hargeysa murtad cere ayaa u muuqda mid wax ka bedelay qaababkii qawsaaradii ka horreeyey ay ku daafuri jireen safaradooda dibadda iyadoo la ogyahay in safaradooda ugu horreeyey ay ku tegi jireen dalalka etoobiya iyo jabuuti sida wax uga dheeraada ah laga heliyo safarka murtad cabdiraxmaan cero ayay tibaaxayeen waxaa la filayaa in heshiisyo hor leh uu la soo galo maamulka ridada ee imaaraadka carabta oo haatan calanka u sida duulaanada ay dalalka kufaarta caalamka iyo maamulada ridadu ku hayaan dadweyga muslimiinta ah maamulka ridada imaaraadka carabta oo had iyo goor ka shaqeeya danaha kufaarta caalamka iyo yuhuudda ayaa shirkadiisa d b world waxay laba kun lix iyo tobankii heshiis xaaraan ah kula wareegtay gacan ku-haynta dekada istiraatiijiga ah ee magaalada berbera taasoo etoobiyana ka siisay saamidan sagaal iyo toban boqolkiiba mahsanid nuur warki subaxnimo aad kala socoteen walaalaha muslimiinta warbaahinta islaamiga al andalus saaka waa naga inta